barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco labaatanka bisha abril sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadeenna duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jireeda kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah sooriyada waxay ka bilaabanaysaa shaaha shaaha sooryada laga bilaabaya shaaha marka sooryada laga bilaabo waraysi kabacdi halkaasaa shaaha la isugu tegaya waa la isku dul waraysanaya xaggaad ka timi iyo xaggee u socotaa iyo haddaan la is-aqoonin maa tahay iyo halkaasaa laga bilaabaya hadduu socotayay hadduu baadidoon yahay ninkaasi waa ninka martiga caadiga ah weeye halkaasaa laga bilaabaya dabeedna wixii uu waxaa ku xojin lahaa dabkiibuu ku xojinayaa markiiba dab iyo xaabuu soo gurayaa dabkiibuu u shidayaa
waa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan oo ka warramaya soomaalida iyo sidii ay martida u soori jireen barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaadna ku dhegaysan doontaan heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
sida loogu reeya habboon ku riyaaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsaaduun habboon ma raabo ruux kaale
sidoo kale xubintii ciyaarahana waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha kuuriyada koonfureed muun j in ayaa sheegay in waqooyiga kuuriya aysan wax shuruud ah ku xidhin kulanka la filayo inuu dhex maro madaxweyne donald trump iyo madaxweyne kim jong un kulankaasi oo aanan la cayimin waqtiga uu dhici doono ayaa looga hadli doonaa sidii ay dowladda kuuriyada waqooyi uga laaban lahayd barnaamijkeeda hubka nucleerka madaxweyne muun ayaa sheegay in xukuumadda bunyaan aysan keenin shuruudo aanan u cuntamaynin dowladda maraykanka sida in maraykanka uu kala baxo militarigiisa gacanka kuuriya balse wuxuu sheegay in dalabyada ay soo jeediyeen ay ugu muhiimsan tahay sidii uu maraykanka uu usoo gabagabayn lahaa siyaasadda colaadda ku dhisan ee gacanka kuuriya madaxweyne trump ayaa toddobaadkan sheegay inuu ka bixi doono kulanka uu la yeelan doono dhigiisa kuuriyada waqooyi haddii uu dareemo in shirka aysan ka soo bixayn qodobadan uu ah maraykanka
saraakiil ka tirsan bentagonka ayaa sheegay in aanu jirin wax caddaynaya in militariga suuriya uu diyaar u yahay in uu mar kale qaado weerar hubka kiimikada ah kadib markii toddobaadkii lasoo dhaafay ay weerareen dalkaasi dalalka mareykanka britain iyo faransiiska laakiin saraakiil maraykana ayaa waxay sheegeen in maraykanka iyo xulufadiisu ay fiijigan yihiin afhayeenka bentagonka dana white ayaa waxa ay shalay oo khamiis ahayd u sheegtay wariyaasha madaxweyne bashaar al asad inay tahay inuu ogaado in dunida aanay u dulqaadan doonin isticmaalka hubka kiimikada ah xaalad kasta ahaadane
duhur wanaagsan dhegaystayaal warkaasina waxauu idinkaga imaanayay voice of america washington haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaano kusoo diyaariyey wariyaheenna cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkiinna sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan uu martiinoogu yahay caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalog oo ka mid a cuqaasha gobolka sool waxaana uu nooga warrami doonaa dhaqankii soo jireenka ahaa ee suuriyada iyo soomaalidu sida ay u qadarin jireen martisoorka waa dhowahay olol waa dhowahay waa ku salaamaya adiga iyo bahda v o a oo ay fiican tahay in dhaqanka aada loo loo xidhiidhiyo oo la ilaaliyo oo la dhowro aad buu u fiican yahay ummad waliba waxay horumar ku gaadhaa ama ay qiimo ku leedahay markay dhaqankeeda ilaaliso aaqil waxyaabahan doonan inaan dul istaagna waxaa ka mid a dhaqankii soomaaliyeed ee dhanka suuriyada ahayd intayna u gelin suuriyada iyo martisoorka bal wanaaggii iyo soomaalinimada marka laga hadlayo suuriyada iyo qofka soomaaliga waxaa uga dhignayd gaar ahaan miyiga marka la joogo bal ka waran ololo waa mahadsan tahay waa su-aal adag weeye runtii waana waana arrin baaxad weyn oo sal ballaaran weeye dhaqanka ama soomaalinimada marka la yidhaahdo soomaalidu waxay leedahay dhaqan soo jireenah oo dhinacyo badan taabanaya haddaynu marka hore nidhaahno soomaalinimada dadku muxuu ka aaminsanaa soomaalinimada dadku wuxuu ka aaminsanaa waxay ulahayd qiimo weyn bay ulahayd waxay u ahayd shay weyn oo laysku qadariyo oo dadka hadduu ilaa iyo koonfur waqooyi galbeed iyo bari meel kastaba ha ka yimaado qofka soomaaliga ama luqadda soomaaliga ku hadlaa markuu yimaado qofka kale wuxuu siin jiray qadarin iyo ahmiyad gaaru siin jiray waxay ahayd xushmad gaara oo soomaalinimada lagu ilaaliyay ahayd oo laysku dhowro oo aad iyo aad qolo waliba meeshay joogto ay u ilaalisay ahayd rag iyo dumar aad baa loo ilaalin jiray dhaqankaas muxuu ahaa soomaalinimada ah taa marka laga yimaado qaabkan sooriyadu taariikho badan buu leeyahay wuxuu leeyahay sooyaal fara badan oo aad looga sheekeeyo waxaynu maanta daqiiqada yar kusoo koobi karno maaha balse haddaynu soo qaadanno oo soo koobanno siday wax loo sooriyeyn jiriy say u dhici jirtay dadka reer miyiga ahi magaalo ma yaallo dhaqan badani ma yaallee dadka reer miyiga ahi waxay lahaayeen dhaqan adag oo sooriyadaabay lahaayeen aan kaaga bilaabo ninka loo soo hoydo oo lagu yaqaano inuu martida sagsaago ama ka seexdo ama caraabiyo lahaa jiray moogta magac baa la odhan jiray ama waalaodhan jiray war ninkaa hebel ama gabadhiisu guur ma leh waa lasoo waraysanayaayo markaad soo socotid oo meel marayso aad wadahajidhaya tahay dadka kaa horreeyaad sii waraysanaysaa war halkaa ayaa yaalla halkaa waxaa yaalla hebel iyo hebel baa yaalla hebel iyo hebel baa yaalla war ninka hebel ahaa halkaasaan ku ogaaya xagguu jiraa haddii meeshaa loogu sheego jidkiisa ku beegan ninkaasi de wuxuu dareemayaa markiiba inuu sooryo fiican kala kulmi doono haddii hebel uu yaqaano meeshaa la yidhahdo halkaasuu yaallaana ama wuu ka leexan ama wuxuu markiiba niyadda sii gashan inuusan ka heli doonin soo dhoweyn iyo sooryo fiican dadka miyiga jooga dee way ku wanaagsan yihiin dhanka sooryada magaalada way kaga wanaagsan yihiin raggana waa lagu kala saari jiray socotadu ninku hadduu socdaal yahay wuu isku sii beegi jiray bal ka waran qiimaha ay lahayd marka laga hadlayo sooryadaasi sooryadu waxay ku salaysnaan jirtay qofkan loo hoyanayaa qiimaha uu la leeyahay martidu la leedahay ama qofkan u soo hoyday qiimaha uu la leeyahay labadaba waxbaa lagu qiimayn jiray haddaynu nidhaahno martidu ama laba qaab labadaba wa udhici jirtay saddex qaab saddexda wa udhici jirtay mar waxay u dhacaysaa waa qof dee marti ahoo iska soconaya adoo meel iska yaallo reerkaaga halkaa isaga kaa yaallo buu galabta kuu imanayaa goor gaaban oo sida dhaqanku yahay qofku wuxuu isku soo beegi jiray xilli gaabanoo adigu markaynu naha magaalada ama shan saac ama lix saac xilli uusan meel kale qaban karin buu cidda uu rabo inuu u hoydo isku beegi jiray qaab uu u bilaabi jiray baa jira war balwarramo waa salaami jiray markaa uu salaamo buu odhanayaa war biyana siiyuu kaga bilaabaya waa martinimo inta leeg war halkaa hore cidi ma sii jirtaa ninka gobta ahi wuxuu odhanayaa markiiba war haddaan reerkaagi meesha ool kanba waa reere maad iska joogtee kakale wuxuu odhanayaa adoo bakhaylka ahay halkaasaa reere badani yaallin
waa af laysla garto mana waraabinaysaan iyo iyo reere kale halkaan ba idinka xigaan waa luqad la yaqaan weeye marka hadduu dee ku dhaafo ninkaasi oo ninku markiiba uu dareemo inuu caraabinayo qaar dee ugu bareeri jirana waa jiraan war anaga noo hoyan maysid war reerku biyo ma haysto islaantii waa naga maqan tahay raashin iyo beryahan magaalo maanu tegin qaab noocaasoo loo dhigaa wax loo qadiyaana waa jira laakiinse inagu qaabka wanaagsan markaynu ka soo raacno kaaxun kaaxun dadka u sheegi mayne markiiba wuxuu yaadee halkaa kanba waa reere reerkaagii halkaa ma jire kanba waa reere dee iska nala joog annagaba isla markaa wuxuu qalqaalinayaa ninkaasi qaabkii uu ninkan u sooriyeyn lahaa buu markaaba bilaabaya isla markii wuxuu ka bilaabaya waa inuu gogol qaadaa meel dugsiya waa inuu geeyaa oo sameeyaa meel dugsiya buu la raadsanayaa haddii dhul iska bannaanana way jiraan laakiinse hadduu heli karayo wuxuu raadinayaa meel dugsiya halkaasuu qodayaa halkaasuu hagaajinayaa dhirtuu ka jarayaa wuu isku sallaxayaa gogoshuu dhigayaa halkiibuu fadhiisinayaa sooryada waxay ka bilaabanaysaa shaaha shaaha sooryada laga bilaabaya shaaha marka sooryada laga bilaabo waraysi kabacdi halkaasaa shaaha laisugu tegaya waa laisku dul waraysanaya xaggaad ka timi iyo xaggee u socotaa iyo haddaan la is aqoonin maa tahay iyo halkaasaa laga bilaabaya hadduu socota yahay hadduu baadidoon yahay halkaasaa laga bilaabaya Eh, ninkaasi waa ninka martiga caadiga ah weeye halkaasaa laga bilaabayaa dabeedna wixii uu waxaa ku xojin lahaa dabkiibuu ku xojinayaa markiiba dab iyo xaabuu soo gurayaa dabkiibuu u shidayaa waataynu hore u nidhi wuxuu kusoo beegmayaa xi- wuxuu isku beegayaa xilli uusan meel kale uga socosocon karin oo ama maqhrib ama waqti u dhow ah haddii uu dee meeshu ay cidlo ahayd uu goor dambe kusoo beegmo waa waa gaarkeeda uu yidhaahdo su- ha la suuriyeeyo ama neefa loo qalo wixii uu hayay ugu wanaagsanaabaa marka loo bilaabayaa qofka Ah, halkaasuu markaa wuxuu ka bilaabayaa halkaa wuxuu ka bilaabayaa inuu de hawshiisii kale halkaa markuu is- shaahii la isku dul waraysto gurigiisii iyo reerkiibuu dib ugu noqonayaa sidaa aad sheegtay adigu wax badan baa kan taqaanaa olow saaad u waraysanaysa baad hadda ku noqotay muxuu ahaa dhaqan yaqaane Een, dib buu ugu noqonayaa markaasuu gurigiisii tashi la gelayaa haddii gurigaas caano iyo raashin fiican iyo subag iyo wax dee ninkaa maanta ka xiltiri karaa ay yaalliinna halkaasuu ka bilaabaya haddii uu nin intaa uu kala hanweyn yahay yahay oo dadka qaarba meel buu u joogahay ama wax ma- een ka een kaafiyi kara ama kaga fillaan kara aanay gurigii ool markaas wuxuu u gudbayaa xoolihii iyo iyo inuu wax ka qalo oo xoolihiisii wuxuu odhanayaa islaantii buu la tashanayaa maxaa dee arigii bal bal dhex galo wax la kaalay isagaa xoro ah midda kale ninkii ardaaga ma fadhiya ee xoogaha buu reerkii xoogaha buu reerkii ka durugsan yahay oo digada iyo buuqa iyo waxaasaa laga fogaynaya oo in ariga digadiisa ama wixaas kusoo kacaan caruurta ku qayliso ay dee gogosha ka jiirjiidho baa la diidaya waxbaa la ixtiraam baa jira meel degan baa la geynayaa ninkii waxaan gurigan ka socdaba badanaaba walowba la yidhaha martidu aad bay u dhega nugushahayo guriga waxa ka jira way ogtahay meel kastoo la geeyo haddana kuma faragelin karow oo ninkani gurigiisa isagaa oga maamulanaya de Een, xooluhuna ama ha badnaadeen ama ha yaraadeen waa sooriyada waa lagu leeyahay waxayna ku xidhan tahay ninkan wax sooriyeynaya iyo gobonimadiisa bay ku xidhan tahay sooriyada haddaynu idhaahno sooriyada saddex qaab baynu odhan karnaabaa wax loo kala sooriyeeyaa mid waa midkaas ninkaa iska een, dee wadla kulankaaho waktigu kugu soo beegay nin waxaa weeye nin ardaadhig ama gabadh doonaya oo meesha u yimi ninna waxa weeye qadarna waxa weeye dadkan u yimi ergo ama odayaal gaar ah oo reerka dan gaara ka soo yeeshay saddexdaa qaabba way u yimaadaan mid waliba dee qaabka loo sooriyeynayaa waa gaar qoladan gabadha hadduu reerku ninku gabadh doonayo ama uu reerka xidlayo oo si kale usoo maahmaahday dee markii kahor baa loo sii diyaar garoobayaa Een, geedka waa loo waabayaa gogol fiican baa la raadinaya haddaana xitaa guriga ool iyo deriska mxuaha deriska reeraha lasoo raadinayaa Een, waxaa la gelayaa qabanqaabo badan sooriyadiisu ka xoog xil baa layska saarayaa hadduu ninkii gabdhadoon yahay xil baa layska saarayaa oo ardaadhig baa la yidhaahdaa ardaadhigaasina wuu ka qiimo badan yahay wuu ka culays badan yahay kan kale oo kuwa kale dhoon ka ciida badan yahay marka waa ka ugu qaalisan oo la iskuna qiimeeyo berigii hore iyo haatan marka la joogo dadku sidii ma ku yihiin sooriyeyntii iyo martisoorkii aadka u wanaagsanaa Aa, ololow horta waxaa la yidhaahdaa dadka dadna ma- shalay maanta kama fiicna maalin walba maalinta ka dambaysa way kasii xun tahay dadkuna wuu sii xumaadaa Een, waxaa laga yaabaa wax badan oo u dhexeeya inay jiraan maanta iyo shalay oo dadkii hore iyo dadkan maanta wax badan baa u dhexayn kara waxaa laga yaabaa ninka martida loo soo hoydaa waaga hore inuu reero kale gogasha ka doonan jiray oo isaga gurigiisaba aanay ool maanta guri walba barkin iyo qadifad baa hala yidhahdaa taala marti kuu soo imanaysaaba way iska yar tahayoo ninku hadduu shan boqoloo kilomitr u socdo gaari buu saaran yahay oo jidkaba sii mari maayo socodkiina waa yaraado dadkii degsiimaba loo batayba laakiin weli way jirtaa weli way jirtaa qiimayntii martigelinta miyigu weli way jirtaa aad bay u qiimo leedahay aad baa loo qadariyaa Een, dee ninka martida xumeeya dhulkeennan aad baa loo caayaa waxaa la yidhaha ha aad baa loo caayaa oo nin caan ahoo eriyada laga yaqaano farta lagu tilmaamo buu noqdaa war hebel orlahay gabadhiisu guur ma leh xitaa ninka soo mara waa la gartaa waxaa la yidhahdaa haddaad maanta mid xun halkaa yaallay oo xalay reerka xun la joogay ninkaad aroorta aragto waryaha xalay xaggaad joogtay hebel baan la joogay haa ku gartayayna keen markaas waa in la kaxeeyaa ninkaas marka waagi horena waa aad baa qofka loo calaamadin jiray haddeerna waa la yaqaanaa oo dee weli waa waa dadka dhaqankii waxbaa kusii hadhay dhaqankii wuu jiraa aad buu u qiimo leeyahay Een, sooryadii way jirtaa Ee, weliba dee casrayn iyo dheeraad baa lagu daray oo waagi hore sonkortaaba cidhiiri lahayd oo shaahana dadka miyigaah aad bay u qiimeeyaan aad baa loo qiimeeyaa Een, haddaan reerka shaah laga cabin de waxba ma jiraan marka haddaynu halkaan nahno sooriyadu waxaynu kasoo bilownay waxaynu nihi sheexbaa ugu horrayn jiray gogashaa muxuu ahaa dabkaa ku xigi jiray gurigaa la geli jiro waa lagu noqon jirayoo halkaasaa laga soo qalqaalin jiray halkaa haddii ninkaasi marka uu geel leeyahayna waagii hore ninka aan geel lahayn hadduusan hayn xitaa wuxuu dooni jiray dadka deriska caanaha ka dooni jiray laasim bay ku ahaan jirtay ninka marka hilibka iyo raashinka iyo adduunka sumadaa la siiyo in caana looga dambaysiiyo waxay ahaan jirtay shay aan ka hadhin aan ka hadhin sooriyada ka hadhin bay caanuhu ahaan jireen hadda caanuhu waaba iska yihiinoo meeshii shaah baa la geliyey shaah baa laguu keenayaa iyo maraq iyo waxbaa laguu keenaya faxasaa laguu keenaya marka waxay kalahayd jaranjarooyinkaasay sooriyadu lahayd haddana weli way leedahay qaabkii barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka gabagabadiisa inagoo ku jira dadka reer miyiga ama reer guraaga markay magaalada yimaadaan waxay ka waayaan suuriyadii oo marka miyiga loogu taga iyagu way isxilqaamaan magaalada markay yimaadaan bal suuriyadii magaalada miyiga waynu aragnay bal ka waran
deolow si aad u taqaanid magaalo cid ma sooriyeyso qof uun ku talagal mooyaane ku talagal mooyaane cid ma sooriyeyso haddii maanta dee oday martihii joogo a oday martihii joogo ama maalin ku talagala waa la sameeyaa magaalada laakiinse wax haddii xitaa lagu soo duldhaco isxilqaan ma jiro magaalada waxaynu odhan karnaa magaalada sooriyadooda waa ku talagal baa la yidhaahdaa laakiinse isxilqaankii miyiga yaalayoo intaad hadda u timaado isla markiiba neefka la gowracayay oo gogasha laguula ordayay oo lagu hor cararayay oo dabka iyo barkimooyinka laguu dhigayay ma jiro dee magaalada marka markaynu halkaa labadaa aynu isbarbar dhigno dee wax isu dhow maaha xishoodka iyo martisoorka miyiguu qiimo ku leeyahay magaalada qiimo kuma leh reer guuraagu markay magaalada inoogu yimaadaan oo ay dib u noqdaan hebel maanta dhan buu magaalada jira wallahi waa iska qatan yahay hadda walaalihiis iyo hooyadiisii baa yaala magaalada war ninkaasi waa iska qatan yahay heer bal odaygu waa qatan yahay maanta bal wax ugu soo dhaqsadaa la ohanaya ama wuxuu ohanaya meel ganadi baanu tagnay maanta eh
marka waxay tilmaamaysaa taasi labada dhaqan sida dadka magaalada iyo dadka miyigu ay xagga suuriyada ugu kala wanaagsan yihiin beriga hore dee culimadu waa socon jirtay oo reerahay u hoyan jireen iyagu dee suuriyada qaabkoodoo kalena si weyn ba uga duwanaa dadka caadiga ah ee kuwaynu saddexda aynu soo tirina
waa run waatan markii waa dadku jaranjarooyin bay kala leeyihiin oo aynu saddexda qaybood u kala qaadnay oo qolo walba maamuus gaara aynu siinay waa run culimmadu waxay lahayd maamuus gaaray lahayd culimmadu way iska yarayd wadanka way yarayd culimmadu way yarayd wadanka waxaa nimanka ugu socodka badan waxay ahaan jireen nimankan qaadiriyada la yidhaahdo oo waxaa laga aaminsanaa qofkuba hadduu diin aslan u leeyahayba waxaa laga aaminsanaa haddii la qadiyo ama laga seexdo ama xoolaha wuxuu doonaya laga siin waayo inkaar baa reerka ku dhacaysa mid baa sanadka dambe xooluhu abaar kaga dhacaysaa la ohanaya hebel ama cudor kaga dhacaya hebel buu waagii buu culimadii ka seexday dadkuna karaamadiisu waa kici jirtay karaamadoodu waa kici jirtay iyo ducadooda waxyaabahaad sida weyn u xusuusatid maadaama aad kusoo barbaartay miy haatan aad miyiga dee aad joogto oo labada qaybood baad si weyn ugu warhayso maxaa ka mid ah caaqil oo aad is leedahay xusuus bay ku reebayaan guud ahaan dadkaina dhegaysanaya daafaha caalamka inaga dhegaysanaya barnaamijkeena sooyaalka dhaqanka jimca
waad mahadsan tahay horta miyiga waxaanoo nin weynaan ka tegey haddeerna weli waan ku xidhnahayoo dee reerka yagi iyo dadka yagi baa miyigii wada degan waxyaalaha dee igu xusuusta badan oo aan hadda xusuusto marka sheekooyinka laga sheekeeyo ninbaa ninbaa meel soo guuray meel buu soo degay markuu walaalkayba aniga sheekadaa iga sheekaynaya reerkiibuu degay wuxuu yimi reerkan degay waan reeruu yaqaano reerkii buu ooday maalintoo dhan buu reerka oodayay waa iskaga caraabay adigu dhowr habeen ka bacdi buu reerkii u yimi oo u soo hoyday waa reerkii haddaa dhowr casho koor isagu meesha ooday oo dee xoolaha bahalka uga celiyay oo u ooday wuu u soo hoyday markuu u hoyday buu habeenkii ka seexday waa ninkii maalintii hore o dhan reerka u oodayay waa u soo dhaqaaqa waayay markay habeen barhkii ahayd baa reerkii dhur waa u soo dhacay ilan waa ninkaa martigoo bannaanka hordee dhurwaagiyo neefkiisi taa la soo ag maray dabeedna wuu baaciyey halkaa markuu xoogaha reerkii ka fogeeyey buu ka reebay dabeedna neefkuuba agamise waxba ma qabo dabeedna cadhu xusuustayoo wuxuu yidhi ninkii maalintii sidii ku aad reerkiisa u ooday oo caawa kaa seexday neefkii haw celin dabeedna wuxuu arkay neefkiibuu taataabtay wuxuu waayay meel dhurwaagii uu dhaawacay gawracaa dee mididaa mooyaane waryaa walekan wax ma qabin adaa bireeyey arneefka noo qalbiya naga daa hadalko marka waxay tilmaamaysaa wayna aaminsanaayeen haddii qofka laga seexdo inay kaari ku dhacayso in kaar ku dhacayso oo ooda dee in ooshaasi dadka meesha deganay intii wanaagsanba meel bay wada degi jireen caaqil sida ay dadku sheegaan maya taasi waa caan qofka een, qofka qofka martida ka seexda degmada maaha deegaanka oo dhan buu caan ka noqonaya waxuu noqonayaa nin aan loohayan buu noqonaya martida xitaa markaad aragto qofka haddaad uu kuu yimaado aad og tahay inuu ku dhaafsan yaho kaa usii socdo waralkaa cidi ma jirte iska joog baa loodhan jiray ninna si xun buu isu dhaafin jiray oo oo dee caddaan ah oo ceeb ah ninna si farsamo ah wuxuu odhan jiray war halkaasoo ama dansheegad buu isu dhaafin jiray laakiinse mid waliba mid waliba waa ka tilmaanaan jiray deegaanka ninku hadduu dadka isdhaafiyo oo martida iska caraabiyo dee raggan la yaqaanay oo eh, nin caan ahaabaa jiri jiray waxaa laodhan jiray wuxuu yidhi haddii ma habeenka aan loo soo hoyan wuu qaydhin jiray wuxuu odhan jiray hayaay hayaay war ka soo kacaay war war maxaa kugu dhacay war caaw waa qatannahay buu odhan jiray caaw waa qatannahay nalooma hoyan waa dhaqanka islaamka wanaagsanaa iyo qofka deeqsinimada iyo marti jacaylka ku jira weeye dhegaystayaal waxaa intaas inagu eeg barnaamijkiini sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay suuriyada iyo meelihii ay ka taagnaayeen dadkii hore ee soomaaliyeed barnaamijkan waxaa martiinoogu haa caaqil cabdirasaaq maxamed xasan falaalugu oo ka mid a cuqaasha aad iyo aad baa umasan tahay olol iyo bahda v o a aad iyo aad baan idin mahadin ka mahad celinaya kulankiina
waa hagaaga barnaamijka sooyaalka dhaqanka ayaan intaas kusoo gebagabaynaynaa heqyaataadu nagala xidhitaay uu noo soo diyaariyey waryaheena cabdikariim ulul haatanna waa xubintii ciyaaraha waa kan nuur xasan nuur buqaali
mahadsanid daandurey dhegaystayaal kooxda kubadda cagta barcelona ayaa u dhow in ay qaaddo ama hal kulan oo keliya haddii ay badiso kulamada soo socda waxa ay noqon doontaa kooxda horyaalka ka noqon doonta dalkaasi sbain kadib markii kooxda kusoo xigtay ee atletic madrid ay xalay ku jabtay garoonka kooxda real sociedad kadib markii loogaga badiyey saddex gool iyo waxba kooxda uu leyliyo macalin diego simeone ayaa waxa ay tan iyo intii uu bilowda horyaalka ay ahayd kooxdii ku jirtay kaalinta labaad hase yeeshee laba gool uu ka dheliyey ciyaaryahanka uga ciyaara dhinaca weerarka kooxda kubadda cagta real sociedad ee lagu magacaabo huanme iyo gool kale oo uu daqiiqadii toddobaiylabaatanaad uu u dheliyey real sociedad ciyaaryahan william hose ayay kooxda real sociedad ku garaacday naadiga atletic madrid barcelona ayaa ku guuleysan karta horyaalka sagaaliyolabaatanka bishan abril haddii ay ka bidiso kooxda deportivo la corona barsa ayaa xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku dhammaysatay kaalinta labaad iyadoona kooxda real madrid ay ku guuleysatay kooxda kubadda cagta atletico de madrid hadda waxa ay laba iyo toban dhibcood ka hooseysaa barcelona iyadoo ciyaaraha horyaalka spain ay ka harsan yihiin shan kulan atletico madrid ayaa rajo ka leh hase yeeshee horyaalka labaad ee qaaradda yurub ee yurub league oo ay joogto wareega semifinalka lixiyolabaatanka bishan abril ayay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee arsenal ciyaarihii kale ee dalka sbain ee shalay dhacay iyo xalayna kooxda kubadda cagta girona ayaa laba gool iyo gool ku garaacday alaves labenta hal gool iyo eber ayay dirtay malaga halka real betis ay hal gool iyo eber ku maquunisay kooxda las palmas barcelona ayaa waxay ku hadda ku horkacaysaa horyaalka sideed saddex iyo siddeetan dhibcood atletico madrid waxay leedahay koob iyo toddobaatan dhibic real madrid ayaa ku jirta kaalinta saddexaad oo leh siddeed iyo lixdan dhibcood booska afraadna waxaa degan valencia oo leh shan iyo lixdan dhibcood dhinaca ingiriiska haddii aan aadno laba kulan oo ka tirsan horyaalka premier leaga ayaa dhacay xalay chelsea ayaa waxa ay laba gool iyo gool ku garaacday kooxda benley waxaana hadda ay rajo ka qabtaa kaalinta afraad si ay uga mid noqoto kooxaha xilli ciyaareedka soo socda ka qaybgelaya koobka champions leaga kooxda chelsea waxaa hadda ay ku xigtaa naadiga tottenham oo degan kaalinta afraad chelsea waxa ay cadaadiska kusii kordhin kartaa kooxda tottenham haddii ay badiso siddeed iyo labaatanka bishan oo ay la ciyaari doonto kooxda swansea laakiin kooxda kubadda cagta tottenham ayaanan ciyaaraynin ilaa soddonka bisha abril sababtoo ah semifinalka koobka f a kaabka ayaa waxa ay axadda la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee manchester united ciyaaraha kale ee premier leaga shalay kooxda kubadda cagta leicester wax ciyaar ay la ciyaartay southampton ayaa waxa ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah horyaalkan premier leaga hore ayaa lagu kala baxay oo kooxda manchester city ayaa toddobaadkii lasoo dhaafay ku guulaysatay horyaalka laakiin kooxaha ayaa waxa ay u dagaalamayaan qaarkoodna in aanay u laaban heerka labaad halka kuwo kalena ay doonayaan inay ka mid noqdaan kooxaha u ci- ka qaybgeli doona tartamada yurub kooxda manchester city oo hadda waxa ay urursatay sidee- toddoba iyo siddeetan dhibcood waxaa ku xigta manchester united oo leh afar iyo toddobaatan dhibcood liverpool ayaa kaalinta saddexaad ku jirta oo leh toddobaatan dhibic tottenham waxay ku jirtaa kaalinta afraad waxaana ay leedahay siddeed iyo lixdan dhibcood chelsea waxa ay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay leedahay saddex iyo lixdan dhibcood arsenal ayaa ku jirta kaalinta lixaad oo leh afar iyo konton dhibcood laakiin arsenal taageerayaashooda ayaa qaar ka mid ahna ka naxay qaarna ku farxay kadib markii uu maanta ku dhawaaqay tababarahoodii arsen wenger inuu kooxda ka tegayo kadib laba iyo labaatan sannadood oo uu leylinayay kooxdan ka dhisan magaalada london tababare wenger oo u dhashay dalka faransiiska ayaa maanta ku dhawaaqay inaanu cusboonaysiin doonin heshiiska kooxda taasoo soo gebagabaynaysa laba iyo labaatan sannadood oo uu kooxda tababare uu ahaa wenger ayaa ugu baaqay taageerayaasha in ay sii qaadaan magaca iyo qiimaha kooxda tababare wenger oo siddeed iyo lixdan sano jir ah ayaa kooxda kubadda cagta arsenal muddadii uu la joogay waxa uu la qaaday saddex ka mid ah horyaalka ingiriiska iyo toddoba koob oo ah koobka f a kaabka sanadkii kun iyo sagaal boqol siddeed iyo sagaashankii ayaa loo dhiibay xilka tababaraha waxaana tababare venger uu rikoorada uu ka sameeyey horyaalka ingiriiska ka mid ah sanadkii labada kun iyo saddexda iyo labada kun iyo afartii oo uu noqday tababarihii ugu horreeyey oo horyaalka ku qaado isagoo aanan marna dhinaciisa dhulka la dhigin dhegeystayaal xubinta ciyaarahan waa naga intaas
waa hagaag haatana balanjalano xaggii muusiga iyo heesaha waxaan idinaynaa heesta haboon iyo codkii cabduqaadir jubba
cirko gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay kurrushay reedaha cirko gaxday roobkiyo saymihii ku rarnaa rabbi nooga shuubayo rabti ay warshiiqahay kurrushay reedaha aweli rogale celin kolbas uruqansiga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada aweli rogal celin kolbas uruqansiga renkiyo gufaaxada karidaya dhinacyada sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raaligelise sida loogu reeya habboon kuriyaqayo naftada raaligelise intaan dul joogo raabsa adduun habboon ma raabo ruux kale ficedkaaroonay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyaale intaan dul joogo rasaasun habboon ma raabo ruux kale ficedkaaroonay soo rucle adaa rasmigii ruuxeyaale
waa hagaag dhegeystayaal heesta haboon iyo codka cabdulqaadir cumar macalin jubba ayaan kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambana dhegeystayaal waa v o a oo idinku dhaafaysa sidaa iyo nabadgelyo